sharci dejinta marka laga hadlayo dadkii laba qolaan u kala qaaday culimmada oo dhanna labada qolay u kala qaada labada qole waxa weeye midkood qolada wax dejinaysa ee sharci uga dhigta waxaan sharciga islaamka ahayn dadkii dadkina ku ilsaaminaysa kaakaa sharcigaha lagu dhaqma lehe isaga u dar ku daramay ku darmarsanaya wax ku qaadanaya xaq ku doonanaya isaga cid xaq igula igula garan leh wax iiga qaadane xaqaada iweydiisa leh xaqu jaartarkaas inaan ku dhaqamin ku jiraa difaacaya duulka noocaasihi la isweydiin maayo inay gaala yihiin inay ku gaaloobahayaan laba isweydiin mayso culimaduna iskuma khilaafo culimaduna iskuma khilaafo qur-aankan waxaa loogu talagalay inuu dadka ugarsooro haddii marka inta xaggooda iska dhigo maalin walba qola cusub inta timaado ay jaartan loo dejinayso oo xageeban qur-aankeenina muxuu yahay maabarkuleyba qur-aankan maa loogu talagalay isweydii kaana annaasu ummatan waaxida fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin waanzala macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiih fiirday waanzala macahum alkitaaba ilaahay rusushii kitaab buu la soo dejinay rasuul walba kitaab buu wataa kitaabkaasi xaq buu ku dhisan yahay xaq darro dhan iyo cadaadcida kuma jirto mana looga baqaayo maxaa loogu talagalay liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi dadku waxay isku qabsadaan inuu u garsooraa la rabaa cadaaladina isagay ku jirtaa taasina waa qur-aankii inuusan muxuu ahaa iska imaanine uu u yimiday garsoorka dadka ma ahan garsoor keliya ee axkaamta qur-aanku way badan tahay qaybta garsoorka ayaa qur-aanka kamida ayaa qur-aanka kamida الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان تاسع آياتها ليلة وما يدريك لعل الساعة قريب قال له وكان كتاب حق أسود جي هي ميزان ميزان كان حاله رجلا عدالة دي بقى كجفته عدالة دي مركب القرآن زي كجفته هذه مركب حاجة أنت ولا يستدقوا ما له والبلا يراهلوه كان هو حلال كان هو حرام شرعك كان قضب كاسا كيال قضب هبلا كيال قضب كما سنة الله باسنات فقردي سجا ما أنت ودن وحاصل آخرين war waxaanoo dhani maxaa maxaa qur-aankan loogu daalayay maxaa rusushan ilaahay usoo dirayy muxuu waxaanoo dhani noqonayaa sawcabas iyo dheeldheel noqon maayo marka wuxuu leeyahay alle isagoo dhaliilaya dadka aan maaragtay qur-aanka ka shidaal qaadanaynin ee ahwaadooda iska raaraacaya maalin walba qodob xaaraameynaya waxna xarimay waxna xallilaya qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun waxaa la yidhi weydii nabigaa laleeyahay calayhi salaam ka warrama waxaan alle uu idiin soo dejiyey oo arsaaqa ee aad marna xalaalaysaan qaarna xalaalaynaysaan qaarna xaaraam ka dhigaysaan ma allah idiin idmay mise ilaahay baad ku been abuuranaysaan ilahay baad sabidanaysaan dabcan waxaan waxaan qur-aanka iyo sharciga islaamka lagu arag ee la xalaalaynayo ama la xarimayo waa ilaahay masabidaal lama sabidanayo weeyaan marka qofku mar hadduu muslim yahay khiyaar ma laha waa in uu alle keliya ka amar qaataa sidaasaana alle ma leeyahay ilaahay go-aan buu soo saaray go-aankaa in la raaco mooye jid kaleo furani ma jiro ogow jid kale oo kuu furani ma jiro inaad adigu markaa khiyaar yeelata tiraahdo kan ilaahay baa go-aamiyey arkaye xeerkeenuna muxuu qabaa jaartarkana maxaa ku yaala amaba aadan sooba hadal qaadinba qur-aanka ilaahay marka haddii kale iimaankiibaa meesha ka baxaya iimaankii baa meesha ka baxaya